markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan
kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan ibraahimna waxauu naga soo gaaray aabe faarax farasle iyo hooyo foos xuseen faarax adeer cabdideeq farasle iyo axmed farasle cabdilfataax farasle iyo cabdinuur faarax farasle bile farasle waa bile faarax farasle iyo aadan faarax farasle eedo khatro farasle iyo farxyo farasle wiilo farasle waa dhammaan ilmo farasle iyagoon kala harin aamina ku jirta dahabo faa-id farasle dhammaan iyaga oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo u dirayaan qalbi nuur faarax farasle iyo marwadiisa ayaan qaasim cabdi oo wiil ugu dhashay degaanka landow dowle oo ka tirsan degmada caabudwaaq sidoo kale hambalyo taas la mida waxaan u diraynaa bay yidhaahdeen maxamuud cabdulaahi maxamed iyo marwadiisa xamdi faarax farasleh oo iyagana wiil ugu dhashay isla degaankaasi landow dowle waa landow dowle waa degaan igu cusub raaleha haddaan si kale u sheegay waxa uu ka tirsan yahay degaankaasi degmada caabudwaaq ducada waa xaggeena baa la yidhi waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin dhambaalkan caasha waa dhalashu wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo cali maxamed iyo maxamed muuse jilcow xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi xasan nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo saare xasan nuur seegeeda iyo caruurtooda iyo maryan xasan nuur iyo caruurteeda iyo raxmo xasan nuur iyo caruurteeda nuur xasan nuur waa wariyaha v o a iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer xasan nuur gacal cadow waxay hambalyo gaarsiinayaan nimco xasan nuur iyo cabdiraxmaan sheekh maxamuud gurbiye oo toddobaadkani uu wiil ugu dhashay magaalada jowhar wiilkaasi oo loo bixiyey ayuub waxaan leenahay ayuub soo weynaaw noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara heesta ugu horraysan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa quus baan uga yaabayaa waxaa qaadaysaa furdows axmed
dhamaado waxqabadkaagiisa nuugay waxqabadkaagiisa nuugay naftii ku qadarin jiraysay quus baan uga yaabaya quus baan uga yaabaya
dhambaaladii mar kale haddaan dib ugu noqonno dhambaalkan waa hambalyo waxaana diraya dadka kale ah bedel aw cabdi master gacan barwaaqo xiriir bashiir elyaas cumar yuusuf cumar nasiib bashiir iyo daahir maxamuud iyo faarax bashiir iyo sidoo kale cabdulaahi xaashi cabdulaahi cismaan barkhadle cugane bashiir iyo ayaan sheekh cabdulaahi iyo nimco maxamed siyaad iyo canab cabdulaahi xaashi iyo dad kaloo fara badan waxaa la yidhi ikraam macalin cismaan iyo caasha deeq maxamed iyo ugu dambeyntii xaliime xaashi yuusuf dhammaan dadkan iyagoo isku duuba baa la yidhi waxay hambalyo aroos oo farxad ay ku dheehan tahay iyo raynrayn ay u dirayaan farta iyo faraatiga bay yidhahdeen boqorka iyo boqorada waa tahay faraska iyo geeyada waaye waa faadumo cabdulaahi xuseen iyo bashiir xaashi oo arooskoodu ka dhacay degmada mula baa la yidhi ee degaanka soomaalida ducadana waa xaggiina waa tahay waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana rabbaha idin kala siiyo aamiin
waa tahay dhambaalkana wuxuu nooga yimid hooyo shukri xasan bilyan iyo hooyo gaasiro xasan bilyan iyo hooyooyin dariig xasan bilyan iyo canab xasan bilyan iyo nimco xasan nuuro xasan iyo leyla aadan bilyan iyo sahre aadan bilyan iyo faadumo aadan hooyo zahre ibraahim hooyo aasiya ibraahim iyo hooyo seene maxamuud iyo dhammaan reer bilyan waxaana jecel yihiin inay taaniyad si wada jira u gaarsiiyaan maxamed cabdulaahi aadan cige iyo xamde cabdi maxamuud oo meerkoodu uu ka qabsoomay hargeysa waxaana ay leeyihiin meerkaasi haydin horseeda guur kheyr qaba oo isku waara aamin ayaan leenahay waxaad jeceshay lama helo naftayda wax ku jeceeladeedee wax ku jeceeladeedee ma og tahay jannadawdu nimantireebu soo marin sahalama dhexdoode ma og tahay jannadawdu nimantireebu soo marin sahalama dhexdoode haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantu haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantu Hakudalinchedal, hakudalinchedal, hakudalinchedal. Ainda sou uma tida, albeka tira. Lugta jeeni dhafta naftayda Lugta jeeni dhafta naftayda way jabtaay maog tahay way jabtaay maog tahay wabi soo jirfaday badda jawle maog tahay cagalama dhex jooji webiisuu jirfaday badda jawle moog tahay cagalama dhex jooji haddaad jabato cadowga iyo ruur ku jidheceb hadhka kuwa jiideen haddaad jamato cadowga iyo ruur ku jidheceeb qadhka kuma jiide udaalin jedaal aku udaalin jedaal indha suuba jidaal dhambaalkanna waxaa diraya hooye xabiibo muuse iyo dhammaan ilmo muuse hooye xadiye muuse hooye dhuuxo muuse hooye sahra ku jirta waa hooye saxarla hooye hinda cilmi cali iyo habaryar khadre cilmi cali iyo habaryar kawthar cilmi cali iyo eedooyin baa la yidhi xaliimo diiriye jamiilo diiriye xalaawi diiriye iyo abti yaal baa la yidhi yuusuf oo ugu horreeya cilmi cali iyo maxamed cilmi cali iyo siyaad waa sayid maxamed cilmi iyo cabdi maxamed cilmi dhammaan dadkani iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxay ambalyaar hoosu dirayaan weriye maxamed cabdi biriye iyo marwadiisa ditooreysa baa la yidhi ifraax aadan diriye oo lix iyo labaatankii bisha janawari ee sanadka laba kun laba iyo labaatanna ku aqalgalay magaalada garbaxaare ee gobolka gedo waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo aamiin
waa tahay dhambaalkan taaniidana wuxuu noogu yimid danjire xuseen guuleed iyo xariir xuseen guuleed iyo cabdixaliim xuseen guuleed iyo waxay yidhahdeen cabdinaasir xuseen guuleed iyo cabdiweli xuseen guuleed iyo ibraahim maxamed guuleed iyo faadumo xuseen guuleed iyo leyle xuseen guuleed iyo hodan xuseen guuleed n sagal xuseen guuleed iyo aamino xuseen guuleed iyo khadra xuseen guuleed ayaan xuseen guuleed iyo ruun xuseen guuleed iido maxamed guuleed iyo aasiya maxamed guuleed iyo cabdulaahi maxamed guuleed iyo qadan maxamed guuleed dhammaan reer guuleed hure waxa ay hambalyo si wada jir u gaarsiinayaan xamdi cabdi maxamuud iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdulaahi aadan cige oo meerkoodu uu ka qabsamo magaalada hargeysa heesta saddexaad een dhegeystayaashaena usoo qabanayno waa dhibta jacayl waana codadkii axmed mooge iyo zahre axmed
aduunyada haduu jiro udhex jooge laba ruux siday wadaaga inayo jacayruni adduunyada haduu jiro udhex jooge laba ruux siday wadaaga ama uu majito la jicilka kaligii ama uu majito la jicilka kaligii Hey, hey, ah, ah, ah, ah, ah, eh, eh, ah. Ah, hey, hey, ah, ah, ah, ah, ah, eh, eh, ah. Ana chama shadaqallah, ana chama shadaqallah, ihe soo chale cada. jegaalika indhaha kama garaati jirnaba anaa jama shadaqawa anaa jama shadaqawa heesa u jaaleecada jegaaliska indhaha kama garaati jirnaba
oduqaadu jawana jibcarawdka isaha aduqeenu jelqabo jogo hirar barwaka oduqaadu jawana jibcarawdka isaha wakasoo bajire soo jabiyawde wakasoo bajire soo jabiyawde anaa hey, hey. آه، أنا hey, hey. آه، أنا تما شدقة أنا تما شدقة صوتي ديري قرب وحياتي كويدي مداري جبري أنا تما شدقة أنا تما شدقة صوتي ديري قرب وحياتي كويدي مداري جبري
inay hotel wacashaga jahwareerka caashaga jidinkani haraadiyo bixiyaanta dumaray inay hotel wacashaga jahwareerka caashaga jidinkay haraadiyo bixiyaanta dumaray adiga harjooge jirkaan miriga laasine adiga harjooge jirkaan miriga laasine hagaaga dhambaalkanna waxaa dadka diraya ugu horeysa hooyo dhoofo xaarowle iyo caruurteeda hooyo samsam yuusuf iyo caruurteeda hooyo khadiijo nuux iyo caruurteeda hooyo sahro dhaqane iyo aabe xaaji cabdiraxmaan maade iyo barwaaqo xaaji cabdiraxmaan dhammaan dadkaasi iyagoo isku duuban oo kala jooga canada london iyo sidoo kale dalka sweden south africa nairobi mandera iyo beled xaawo waxay hambalyo u dirayaan aabe jamaal xaaji cabdiraxmaan maade iyo hooyo sacdiyo cabdulqaadir xuseen oo uu lagu dhashay degmada beled xaawo taariikhdu markay ahayd labaatankii bisha janawari ee sanadka laba kun laba iyo labaatan wiilkaasi waxaa loo baxshay baa la yidhi sayid cumar jamaal xaaji cabdiraxmaan maadey sayid cumar waxay leeyihiin allaha ka dhiga kii soo barbaara ee soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray ifraax cabduqaadir cabdi iyo zamzam axmed cabdi iyo xamdi maxamed cabdi iyo nasteexa maxamed cabdi iyo salme axmed cabdi iyo siciido bashiir axmed maryan cabdi maxamed iyo sucaado cusmaan nuur deeqo nuur xiirey iyo bishaaro cumar abtidoon iyo axmed cabduqaadir cabdi iyo cali cabduqaadir cabdi cabdiraxmaan axmed cabdi iyo cusmaan cabduqaadir cabdi iyo cabdiwahaab axmed cabdi iyo cabduqaadir cabdi maxamed iyo axmed cabdi maxamed iyo maxamed cabdi maxamed cabdiqaadir ibraahim buule iyo cabdinaasir maxamed cabdi dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraxmaan barre maxamed iyo maryan ibraahim cusmaan oo ku aqalgalay muqdisho waxay leeyihiin isku waara
guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ayaa intaasi ku eg waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xaashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
mahalkaan rabaa maqadkan ducada ducada ducada rabbi uga baryaa aad ay u mahadsiyiin caashicuud iyo daandurey barnaamijka hambaleeda iyo heesaha iyo heestaasi ayaana u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo